ilaahay baa ka warramayay awoodihiisa waaweyne cajaa'ibka badan ee mudan in loo fiirsado la eego madarka iyo habka wanaagsan ee ilaahay usoo shubay xusay alam tara ana allaha yusji saxaaban uma yu'allifu baynah waa isu geegeynayaa daruurihii uma yajcaluhu rukaaman waa iyagoo isdulbaxay oo heegooyinkiisa saaran fatara alwadqa yakhruju min khilaalih dhibicdiibaa dhexdiisa ka soo baxaysa wadqiguna waa dhibicda khilaalkuna waa dhexdiisa wayunazilu min alsamaa'i min jibaal xagga korena buuruu ka keenay fiiha min barad qaba wuu ku sugan yihi oo barafku dee marka uu isdulbaxo waa buurun fayusiibu bihi man yashaa wayasrifu can man yashaa cidduu doonana waa ku ridaa barafka cidduu doonana wuu ka duwaa taa macnaheedu waxa weeyaan dee waa dhib isaga laftiisii soo kordhay dhinac marka laga eego qabowgaa faraha badan yakaadu sanaa barqihi yadhabu bilabsaar ilaa cayftiinkiisu inuu indhaha la tagu u dhowaanaya waa lalacda iyo xoogga uu leeyahy waa muuqaalka bilowga suuratu lbaqara ku sugan yuqallibu allahu leyla waannahaar habeenkiiyo maalinka ilaahay waa gedgediyaya kanaa imanaya kanaa tegaya kanaa dheeraanaya kanaa gaabanaya kani qorax wataa kana dayax inna fii daalika lacibra arrintaa cashar baa ku sugan wax wax lagu qaato wax lagu fahmo liuli labsaar dadka aragga dheer leh aqoon-yahankaan idhaahno dadka aragtida fiican u saaxiiba ee waxaan loo sheegaya fahmaya wallaahu khalaqa ilaahay uu abuuray kulla daabbatin shay kastoo xayawaana min maa biyuu ka abuuray si looga abuurayba biyahaasaa ilaahay uu ka abuuray aada aragtay yaraantooda fa minhum xayawaankii waxaa ka mid a man yamshii mid soconaya calaa batnihi beerkiisa manta waana loo isticmaalaa waxa caqliga leh oo waase u badantay mararka qaarkoodna waxaa loo isticmaalaa waxa aan caqliga lahayn maaduna waa sidaa cagsigeedoo maada waxaa loo isticmaalaa wixii aan caqli lahayn mararka qaarkoodna wixii caqlila loo isticmaalo marka halkan waa sidii aan badnayn fa minhum man yamshii calaa batni mid beerka ku siqayaa ka mid a wa minhum man yamshii calaa rijlayn mid laba aadin ku soconaya qoob iyo baabaca mid kasta ha ahaato wa minhum man yamshi calaa arbac mid afar ku soconayaana waa la mid waxba ku socda wax beer ku socda wax hamaaranaya intaba waa leeyihi yakhluqu allaahu maa yashaa ilaahay wuxuu doonu abuuraa ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilahay baa wax walba karaa marka biological un in loo eego ma aha iyo hababuurkooda iyo waxaan habka u nool yahay u shaqaysto laakiin cibrada ku jirta sidaa ilaahay uu tilmaamaya ina fii daalika la cibra dariska ku jira iyo xayawaankaasi bad iyo barida la yaabka ay leeyihiin kollay wax badan bay arkayaan dadka aada diraaso ugu sameeya u dhabagala laqad anzalnaa buu ilahay yidhi waanu soo dejinay aayaatin mubayinaat aayado cadcad waa qur-aankan kariimka ah mubayinaat laguma marmarsoonayo lama fahmin in badan baa had iyo jeer imanka kutubta la haysto towraad iyo injiil waxyaabaa laga sii hayo wax badanoo la xarifoo la qadimoo la aakhiray ayaa bilowloon dhammaad lahayn oon lama fahmayn waxay u jeedaan wallaahu yahdii man yashaau ilaahay ciduu doono waxa uu ku hagaa ilaa siraatin mustaqiim jid toosan jidka toosana qur-aankani uu jeexay ilaahay baa ku hagaya ciduu doonayo dadka qaybina waa ka hallaabaysaa waa ka ambanaysa aayaadkan soo socdaa waxaa ilaahay uu kaga warramaya nimanka munaafiqiinta la idhaahdo iyo diinta ilaahay say ula dhaqmaan ama cidda sharci iyo xaq dadka ku xukumaysa halkay ka taagan yihiin aragtidoodu say u liidato wayaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintu aamanaa billaahi wa birasuul ilaahay iyo rasuulkiisa rumayna saasay yidhahdeen wa atacnaa bay yidhaahdeen waanaanu aqbalay hogaansanay uma intay taa yidhaahdeene afka ay ka soo baxday yatawallaa waxaa jeedsadoo ismelmelay fariiqun minhum koox iyaga ka midabaa min bacdi daalik ballantaa dabadeed ismarooriyey oo qowlkiibay taa hore ka yidhaahdeen yatawallaana waa ficilkii wamaa ulaa'ika bilmu'miniin kuwaas ilaahay may rumayn baa rabbi wuli kol haddaanu ficilku qowlka waafaqin maya ficilku tixgelintiisuu leeyahy qof wixii uu ku dhawaaqaya cagsigiisa yeelaya reer banu israa'iil markuu ilaahay yidhi nabaduuhu waraa'a duhurin kitaabkii dhabarkay ka tuureen intay kutub burburan qaadeen inay xagga dambe ka tuurtuureen lama sheegin laakiin way ka tegeen ka tegiduna waxa u egayd midaan kusoo noqon lahayn oo sidii wuxuu qofku dhabar ka tuuray oo kale leh marka waa dad afkii ka ashahaadanaya ilaahay iyo rasuulkaanu rumaysanno aqbalaynaa leh haddana meel kale ka miisaya arrinkooda waa dhaqankooda waa si kale waidaa ducuu ila allaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa marka loogu yeedho ilaahay u kaalaya kitaabkiisa rasuulka u kaalaya axaadiidta laga dhaxlay ee sugan liyaxkuma baynahum si uu kitaabku u kala xukumo rasuulku u kala xukumo labadaba la odhan kara idaa waxaaba mudh soo tidoo soo baxday idaa fariiqun minhum mucriduun iyadoo koox iyaga ka mid ahiin ay sii jeesanayaan oo aanay aqbalaynin ma aqbalayaan yaa yidhi waidaa ducuu ila allaahi wa rasuulih daacigu kuu doonaya ha ahaado dabcan waa qof khayr leh qofka diin ilaahay dadka ugu yeedhay doorkiisiibuu qaata rusushiibuu wakiilkagaiyo wadiifadii ay dadka uga tegeen ilaahay loogu dhowaanayay markaasaa idaa fariiqun minhum mucriduun bal waxaad eegtaa astaamaha munaafiqiinta laga maarmaa wey ummaddu inay ka durugto wain yakun lahum lxaqu nimankaa haddii ay isleeyihiin garbaa ku helaysaan diinta ya'tuu ilayhi rasuulkay imanayaan mudciniin iyagoo degdegaya hoggaansan oo guclaynaya hadday is idhaahdaan maanta sharcigunbaa wax idin siinaya oo gartiinnii sharciga waa ku helaysaan waa imanayaan hadday is idhaahdaan sharcigu idin siin maayo dabcan waxaan ay ogyihin inaanay lahayn ay baatil ku doonayaanna dhanka kaley u baydheen waa munaafiqnimo dadkoo yidhaahdaa war waxaanaynu doonayno dabcan aynu helna uun ma xeerka soomaaliga aynu ku helayna ma qaanuunka wadciga ah ee maxkamadaha aynu ku helayna ma shareecadda islaamka aynu ku helayna dhinacaynu ku helaynaa dabeetana markay garramayaan ay yidhaahdaan war iyamaa laguu qaadaa labadaydaba ayaa caana macnaa labadaydaba waxa weeye kana ogoli kana ogoliye kolba kaan wax ku hela wey maya wain yakun lahum alxaqu ya'tuu ilayhi mudciniin iyagoo hoggaansan bay imanayaan afii quluubihim buu ilahay ihi qalbigooda maradun ma cudur baa ku sugan am irtaabuu mise way shakisan yihin am yakhaafuuna mise waxay ka cabsanayaan an yaxiifa allaahu calayhim warasuuluh an yaxiifa allaahu ilaahay inuu ka eexdo calayhim iyaga warasuuluhu iyo rasuulkiisu inay ka eexdaan bal ka kaalaya ulaaika hum aldaalimuun kuwaasi waa dulmifalayaa qofku marka uu ilaahay diintiisa diiday lagu xukumo ama mujtamacu ama dowladoodu ama hogaaminta ummadaasi marka ay diidaan macnaheed waa qawad baa jira sidaa ilaahayba qur-aanka uu ku xusay dadkaasi waa inay ka warwarsan yihin ilaahay waa inay wax kale higsanayaan oo wax kale ay ku kalsoonaadeen qawad baa jira marka waa astaamaha nifaaqa weeye iimaan la-aantu halkay ka bilaabantay weeye am yakhaafuuna an yaxiifa allaahu calayhim warasuuluh ma rabbi iyo rasuul ayay qawadeenay ka baqanayaan in uu ka eexdo subxaan allah qofkuna haddii uu ilaahay diida diintiisii waa dareenkaasa ka muuqday magac bixintiisuna bal ulaaika hum aalimuun bal kuwa aragnaya awliyada ilaahayna eeg innamaa kaana qowla almu'miniin dadka alla rumeeye eraygoodu waxa weeye idaa ducuu ila allaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa marka loogu yeedho isku xukunka diinta ilaahay iyo ku dhaqankeeda liyaxkuma baynahum weeye yeedhmadani waxay u dhacaysaa diinta ilaahay ha loo taxaakumo garsoor ha laga dhigto oo iyado hayna kala goyso wixii la isku qabto an yaquuluu waa inay yidhaahdaan samicnaa wa atacnaa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir ilaahay bay ku kalsooyna samicnaa wa atacnaa bay leeyihin kuwaa horeba way yidhaahdeen markaad dib ugu noqoto aamanaa billaahi wa birasuuli wa atacnaa way yidhahdeen laakiin maxaa daba taagnaa uma yatawallaa fariiq baa daba taagnaa uma yatawallaa fariiq waa jeedsasho inay sii jeedsadeen laakiin kuwani kolkay yidhahdeen samicnaa wa atacnaa iyaga waxaan la soconin uma yatawallaa macnaa waa dad ereygoodii qowl iyo ficilkoodu iswaafaqsan yihin ficilkiiyo qowlkiibaa iswaafaqsan saasaa laynooga baahan yihin afka waxa ka soo baxaya iyo kelmadan aynu ku dhawaaqayna iyo intisaabkan iyo abtirsiinyadeennan islaamnimadu waa inay midhadhal noqotaa waaqiceenna ka muuqataa qoyskeenna ka muuqataa qabiiladeenna ka muuqataa dowladdeenna laga arkaa haddii kale waxay iska noqonaysaa waa noocan ilaahay uu kaga warramo ku eedeeyay wa ulaaika hum lmuflixuun kuwa sidan u dhaqmayaan waa kuwa horu maray baa ilaahwi wa ulaaika hum lmuflixuun waa kuwa liibaanay kuwa horena bal ulaaika hum alaalimuun saasay u kala tegeen dadku diin la-aanina dadkuna isafgaran maayo inay afjayniis ku wada hadlayaan waxaan ahayn lama moodo kol haddii ay dadku diin beelaan wuu yidhi baa la yidhi baa dhaqan u noqonaysa distoor u noqonaysa dabeetana taasi nihaaye ma leh waman yutic illaaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa cidda adeecda u hogaansanta ajiibta aqbasha qof iyo quliya ummadba wayakhsha allaaha ilaahay ka cabsada wayataqi ka dhowrsada een ilaahay ku dhiiranen ka hor imanin fa ulaa'ika hum lfaa'izuun kuwaas way dallaceen haddaad doonaysa dallacaad iyo qof kor u socdoon hoos u ceerin kuwaasa horumar leh fa ulaaika hum lfaa'izuun wuu fawsa hebel ma dhicin ma raasidinkaas wa aqsamuu billaahi ilaahay bay ku dhaarteen munaafiqiintii jahda aymaanihim dhaarahooda halkii u adkeyd iyagoon waxba la hadhin lain amartahum bay idhaahdeen haddaad amar siisa layakrujun way bixi doonaan jihaadka marka istinfaarka la samaynayo ee la idhaahdo soo baxaay way inay bixi doonaan taasay ku qaadeen ballan oo ay ku dhaarteen macnaha qul waxaad tidhaahdaa laa tuqsimuuha dhaaranina dhaarta joojiya hadhow laga bixi doono daacatun macruufatun ay wlaa lakum daaca macruufa waa aqbalid iimaan qabta oo la yaqaano hagaagsan ilaahay iyo rasuulku waxay idinka doonayaan oo fulisaan taasaa idiin habboon laakiin dhaar la qadimo oo marna lagu fakado maya daacatun macruufatun macnaa haddii mubtada sifaysan laga dhigo khabarkiisi waa maxduud daacatun aqbalid iyo alla u hogaansan macruufatun la yaqaana awlaa lakum min alqasab ina allaha khabiirun bimaa tacmaluun ilaahay waxaa samaynaysaan iyo niyadiin iyo waxaa uga jeedaan xoogaal buu yimi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow atiicu llaha wa atiicu rasuul ilaahay rasuulkiisa aqbala bal hadda ereyga aaaca intuu soo noqnoqonaya eeg dadka waxaa ilaahay ku xidha awliyadiisa ay ku noqdaan iyagoo adeeca oo aqbalid la yimaada waa shaarica xaqiiqiga iyo shaaricuu soo diree nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mana kala hadhayaan atiicu allaha wa atiicu rasuul saasay ayay isu daba socdaan qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum saasay isu daba socdaano qofku marka uu doonayo ilaahay inuu raalli ka noqdo ciddii diintiisa uu soo dhibay iyo ammaanadana tusaalaha u ahayd ee lagu dayanayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa inu raad ku raa raadkiisi waa inu raaca fain tawallow haddii ay sii jeedsadaan fa innamaa calayhi dushiisa waxaa saaran nebiga maa xumila wixii loo xambaariyey oo ah albalaaq inuu dadka diinta gaadhsiiyo sida ugu mudakarsan wa calaykum maa xumiltum idinkana wixii dushiina la saaray oo ah ammaanada inaa hareera qabataan oo hinjisaan oo nebiga ku garab gashaan calayhi salaatu wasalaam kana sii gaadhsiisaan taasaa dushiina ah waa dadkoo naftooda ku islaaxiya diinta ummadana gaadhsiiya rasuulkana sala allahu calayhi wasalam hawshii ka dhaxla siduu lahaa balliquu canii walawaayo wain tutiicuuhu tahtaduu haddaydin nebi maxamed aqbashaan waydin hanuuni saas weeye oo qofku marka uu sunnada naftiisa amiir uga dhigo waxa ilaahay uu ka soo butaaciyaa xikmad marka uu dhaqan uga dhigo naftiisa alhawaa rabitaankeeda kolkaana bidca ka soo butaacda wain tutiicuuhu tahtaduu sawaabka uu qofku doonayo iyo xikmadda ayaa ilaahay uu ku hagayaa markuu ilaahay rasuulka aqbalo adeeco daacaduna waa diintii oo dhan waxaa la faray oo qofku furiyayo wixii loo diidu ka tago iyo sharciga ilaahay oo sidiisa loo raacoon la qawadin wamaa cala rasuuli nebi maxamed dushiisa ma ahanin ila albalaaqu lmubiin gaadhsiin cad baa dushiisa inuu dadka si cad u gaadhsiiyo waanu gaadhsiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyagoo asxaab aada u fara badani ay hor taagan yihiin xajatulwadaac sanadii tobnaad ayaa waxa uu leeyahay dadow ilaahay wuu ikiin weydiinaya markuu wacdigii u dhameeyey maxaydin odhan doontaan kolkaasay asxaabtuna uga jawaabeen qad ballaqta wa nasaxta wa adayt allaahuma hal ballaqtu allahuma fashhad ayuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam wamaa cala arasuuli ila albalaaqu lmubiin min allahi alrisaala wacala arasuuli albalaaqu wacalayna altasliim kama qaala axad alcalam ummadda haddaba marka ay ilaahay ka daba ka dambeeyaane diintiisa ay qaataan bal haddaba doorka iyo kaalinta ay ku yeelanayaan hogaaminta caalamkan ayaa ilaahay halkan uu bushaareeye waxau uhi wacad allahu ilaahay wuxuu u yaboohay aladiina aamanuu minkum dadka idinka mid ee mu'miniinta wa camiluu saalixaati camallada fiicfiicanna falay layastakhlifannahum fi lard dhulka inuu gacanta u gelin doono oo hogaamin uga dhigi doono kama istakhlafa aladiina min qablihim kuwii ka horreeyey qisadooda haysaanba siduu khaliifka uga dhigay wakiilla dhulka ay u noqdeen qiyaadadii ay u yeesheen sida nebiyullaahi yuusuf nebi sulaymaan dulqarnayn iyo nebi muuse oo aada qisooyinkiis qisada in fara badan aynu soo aragnay intuu ilaahay faraacinadii hurgufay inuu kuwa kale halkoodii dejiyey عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يقى فراعنة أود دودي له أي سلا وسي بشارين نبي موسى ولا يمكنن اللهم وحو إهر قلن دونا وأسور قلن اللهم ضدك مؤمنين تا دينهم دين توري دينهم ودين تأيليهين إلى هايو كان أمان تكلين الذي ارتضى لهم كاسو غرى لنغض ورضيت لكم الإسلام دينا الدين ما يدام بلا عائشة الدين ووحا لقول لك مون تدكو إن الدين تشاكتان لقد كودنا وحكا ليها اسم قبنيس الدين تقبي قيدو با وهدم وبناء جاهلية لين هدم قصة ما يسيد دميسو إيا بناء حقا إيا صواب كان إيا لقد كفي علي لها ودون إلا لسو والنظام تغييرية والنظام كم موقنية قيبها كالدوان أنا نلوشها نوالبا الذي ارتضى لهم كاسم بالله رالي وي وحي كلام مايا ولا يبدلنهم وحيلها ودورين دونا من بعد خوفهم انت يا عبسانيا امنا دغناشو دغناشو الهي سين دونا وسيده بدين الان تمركان dadku kalsoorin lahayn manhaj nidaam ay ku dhimanayaan aanu jirin oo ay ka baleedayaan iskama celin karaan cadow khawf baa jiraya khawfka halka u horeysa waa diin la'aanta khawfka halka u horeysa waa dadka oo diin beela ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا هو دريميسا maanta khawfku halku marayo caalamulislaami siday u cabsanayaan istiklaafkii iyo tamkiintii marka ay cid kale kala wareegtay iyagoo baydhay awgeed oo diintoodii dee ka durkay taasi waxay keentay cabsida faraha badanee maanta aynu arkayno bushaaraduna waxay ku xidhantay sidaa ilaahayba uu tilmaamay inay soo noqdaan atiicu allaha wa atiicu arasuul yacbuduunanii buu ilaahay yidhi aniga icaabudi laa yushrikuuna bii shay-an waxna ila caabudi maayaan saalixiinta iyo awliyada ilaahay iyo muuminiintu markaa hogaaminta dhulka loo dhiibo dowladnimadeeda iyo qiyaadada ay yeeshaan waxa ugu horeeya ee adkeeyaanay dhidibada waasa waa caqiidada saxda ee saliimka waman kafara bacda dalik inta ilaahay tamkiintaa iyo awoodda iyo wanaaggaa ummadda uu siiyey cidda ka gaalowda fa ulaa'ika hum alfaasiquun kuwaasi waa kuwa alla ka fogaaday الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور شقوين كقرانا يواقوا ما هنا مناسبته كم حفصدان ما أيكدكتان وحي وحكوعنا ارتزاق ما هنا عدك أرصدان ما هنا مصالح كارة إيه استغلال قصة ميانة وحي يقو أديقيا دين تيلهي إيه ضدك إيه ضلك يقو أديقيا وأقيموا الصلاة بولها العبادة أوجا وآتوا الزكاة زكاة نبحية وأطيعوا الرسول نبي محمدنا أقبلا لعلكم ترحمون صلى إذن كنا حريص مستر كان حريص لقيها لواتا إلهي إن حريصتي سنوى بلارن توانا قيبه يدنوا كلا تدوين الدنيا آخرة إلا ذهي أول إلهي ومدى والسيارة إلا ذهي توفيقي هشيس إلا ذهي ما أها أوكليا وحلا عنيا وحكوبانا حريصة إلها وعام لا تحسبنها أمالين الذين كفروا كوي قالوا بمعجزين في الأرض إن لوك كفا كنيا وإلها كفا كنيا أمالين وما واهم النار هلك قالوا نار ونبئس المصير ما الله نقضى مصير مصير وما الله هلك ثوليدت يا أيها الذين آمنوا أدبياتك يا أخلاق دي ونأكسني النبي محمد لقد عليه الصلاة والسلام الطهارة أمضى أي كترتي iyo walaaltinimadooda iyo qiyamkooda suuban baa ilaahay uu ku noqday adabtii qoyska yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow liyasta'dinkum ogolaanshaha idin weydiisteen aladiina malakat aymaanukum addoommaha gacmihiinu ay milkiyeen rag iyo dumar mid kasta aadeen iyo waladiina caruurta lam yabluqu lxuluma qaangaadh aan noqonin oo minkum idinka idinka mid a halaaa maraatin saddex jeer ha idin weydiisteen ma soo gallaa yay iska soo gelin saddexdaa jeere soo socda alxulum waa qofku waktiga uu ay ka yimaadaan biyaha taranka ee uu ku qaangaadhayo da-dii shan iyo tobanka ayd bayuu gaarin waktigaa xila saamadka loo yaqaano waktigaa kol haddii ay aanay gaadhine aanay ku dhowaan ku dhow yihiin laakiin kuwaas isdiidaan ha idin weydiisteen waladiina lam yabluqu lxuluma minkum halaaa maraat saddex jeer saddexdii jeer waa saddex jeeroo dadka cawradoodu ay muuqato isla markaana isdhowridda iyo feejignaantu ay fiicanta oo qofku iska mar dhiganayo oo aanu dee baraarugsanayn oo ay tahay dadku inaanay ku degdegin min qabli salaati alfajr salaada subax ka hor waa marka dadku salaada subax ay u kacayaan ee dadka muslimiinta ah waqtigoodu waxau ku barnaamijaysan yahay sida ilaahay uu doonayo iyo cibaadaadka ay gudanayaan iyo waktiga la fara inay kacaan hurdada ay ka kacaan marka salaada subax ka hor min qabli salaati alfajr waktiga ama la maydhanayo ama la weysaysanayo ee lasoo toosay dharkii aan la gashanin iyo waxiina tadacuuna hiyaabakum waktigaa dhar dhiganaysaan oo min adahirati duhurka ah waktiga la yar nasanayo subaxdii waa la kalaay dabeedna qofkii wuxuu yarbaahay inuu yar kala saaro hawshi gelinka hore iyo gelinka dambe waxiina tadacuuna marka dhigaysaan hiyaabakum dharkiina oo min adahirati harka digtiisa duhurka wa min bacdi salaati alcishaa iyo salaada cishaay dabadeed waktiga lasii seexanayo saddexdaa jeer ayaa ilaaha yidhi istiidaan ha idin weydiisteen dadkii waktigii hore la idin fasaxay inay idiin soo galaan halaathu cawraatin lakum haadihi halaathu cawraatin lakum waa saddex jeer oo cawro oo leedihin macnaha waktigu dabcan cawro maaha cawradiinaa waktigaa faydanta laysa calaykum dushiina ma ahaanin walaa calayhim iyo kuwaa lasoo sheegay dushooda junaaxun dembi ma ahaanin bacdahunna saddexdaa wixii ka soo haray waayo dee dadkii waabuu iska shaqaysanaya waa la fadhiyaa waqti qofku xaaladiisii caadigaha uu ku sugan yahay xikmadda saddexdan wixii ka soo haray looga daayay istiidaanka dadkan ayaa ilaaha uu sheego waxa weye dawaafuuna calaykum kuwa idinku wareegaya weeye hum dawaafuuna calaykum addoommaha iyo ubadkaasi way idinku wareegayaan bacdukum calaa bacdin qaarkiinba kuwa kaley ku wareegayaan aqalkanay galeen kanay ka soo baxeen debadda u baxeen way soo noqdeen waa isku wareegaysaanoo dee waa usradii kadalika sidaasaa yubayinu allahu lakum alaayaat aayadihiisa ayaa ilaahay idin cadcadaynaya wallahu caliimun xakiim ilahay baa shay walba ogsoon shay walbana xikmadu yeela waidaa balaqa ladfaalu ubadku marka ay qaan gaadhaan ubadkaasoo minkum idinka idinka midi alxuluma kolkay gaadhaan waqtigii ay mudakareene ay markaa qaangaadh noqdeen oo qofkuna dee islaamka waxa uu ku qaangaadhayaa un inuu ama hadday dee gabar tahay caadadii hesho haddii uu nin yahayna dee biyahaas ka yimaadaan uu isku ixtiraamo ama qofku shan iyo toban uu gaala sideed iyo tobanku maya sideed iyo tobanku waa qawaaniinta wadciga falyasta'dinuu fasaxa idin weydiisteen kama sta'dana aladiina min qablihim kuwii hore loo soo sheegay siday fasax idiin weydiisanayeen ubadkii kol hadday qaangaadhaan sidii dadka waaweyniba fasax idiin weydiisanaya markuu aqalka soo galaya iyana sidii oo kale ha ahaadeen kadalika sidaasaa yubayinu allahu lakum aayaati aayadihiisuu ilahay idin cadcadaynaya aayadaha wuu caddeeyey cidda loo caddeeyey waa idinka lakum baa ilaahay uu leeyahy wallaahu caliimun xakiim labada aayadood ee isku xigaba sidaasaa ilaahay uhi aayadda dambena waxaa ilahay uhi wallahu samiicun caliim cid sharci kuu dejiso oo wax kuu tilmaanta cid labadaa wasfi iyo tilmaamood lahoo ilaahayabaa u wanaagsan wax walbana ogsoon waxna aan meeshii ku habboonayd la seegaynin oon tijaabo gelayn arrin kalea rabbi uu ka warramay marka qawaacidkii iyo axkaamtii aayaadka hore ee xalay aynu kusoo qaadanay ayaa mustatnayaadkoodii waxyaaba lasii raacraacinayo oo lagu sii iftiiminayo weeye aayaadkan kuwa ilahay uu kaga warramaya walqawaacidda kuwa fadhiistay buu ilaahay yidhi oo min annisaa'i dumarka ah allaatii dumarkaasoo laa yarjuuna nikaaxan guur aan rajaynayn falaysa calayhina junaaxun dembi ma haysta an yadacna hiyaabahuna dharkooda inay dhigaan dharkoo dhan ma ahee waa dharka kore jilbaabkii iyo xijaabkii kore weeye hayra mutabarijaatin iyagoo aan isla qaawinaynin biziinatin isqurxin darteed oo haddii qofkan niyadiisu ay inuu isqurxiyo cid istuso tahay maya islaam weynaha haatee haddii arrinku fitna ay ku jirto mar walba asturnaantu waa waajib waan yastaxfifna buu ilahay inay dhowrsoonaadaan oo dharkooda asturana kore ay iska wataan khayrun lahun taasaaba usii fiicanba wallaahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba ogsoon wax walba maqlaya oon waxba ka qarsoonayn markaa dee dumarkuna isku mid maaha qawaacidkan sida aayadduba ay fasirtay waxa weeye dumarka markaa ama dhalmadaayey ama hooyooyinka waaweyn ee islaamaha la yidhaahdo kuwaasi xijaabkoodii waa loo ruqseeyey inay fududeeyaan waktiga aan fitnana jirin xijaabkaasina jilbaabka kore uu yahay laakiin dharkii inteeda hoose asturayay way iska gashanaanaysaa iyaduna waa inay khayra mutabarijaatin biziinat oo aanay wax kale meesha ku jirin oo aafo ahay marka hooyooyinkaa waaweyn waa laga fudeeyey mar wal oo fitna ay imanayso oo wax laga baqo ama ujeedda timaado iyada kolkaa arrinku halkii hore weyey sida ilaahay uu markaa tilmaamay inay wanaagsan tahayna waxa weeye wa an yastacfifna lahu khayrun lahun mar walba dumarku inay dhowrsoonaadaan ayaa aada iyo aada u wanaagsan oo u khayr badan arrin kalea markaa aayaddan dheer ilaahay uu kaga warramayaa arrintaasi waxa ay xidhiidh la lahayd xagga sabab nusuulka oo had iyo jeer dee ummadda ilaahay uu waxyigan usoo dejinaya waxay ahayd ummad dhaqan hore leh dhaqankaasi dareemo kala duwan buu lahaa waxyaabo aan la isku adkaynin oo la isku adkayn jiray way jireen oo sii miisaan badnayn wax miisaan loo muddo karahoo la fududaysan jirayna wuu jiraa markaa waxyaabaha la dareemay waxaa ka mid a matel dadkan cudurdaarka leh hadduu indhalaa yahay iyo hadduu laangaro yahay iyo hadduu xanuunsanayo dabcan marka jihaadka la tegaya iyaga waa laga rukseeyo waa laga fasaxay dabeedna furayaasha loo sii dhiibi jiray guryahaas waxna kasii cuna siina jooga qaarkood baa cidhiiri dareemay oo yidhi guri dadkii lahaa ay maqan yihiin sidaynu ugu raaxaysan doonaa inuu wax uga cuni doonaan dabeedna aayaadkana ilaahay uu ku fasaxay kol haddii ehelkoodii ay ogol yihiin inay ka faa'idaystaan waxa labaadoo dadka qaarkood ay dareemeen dadkan aynu sheegaynay ama naafada ah ama indhalaawayaasha ah ama xanuunsanaya inaanay wanaagsanayn in wax lala cunaa leanna waxa waraad baa kusoo gaban karta dadka soomaalida waxay dhahaan waa ninkan hebel muxuu naaxay maindhoolo wax la cunay bay dhahaan macnaha dee qofkan meelaad wax marinaysa ku arki maayo inaad xidhiidhisay iyo inaad kala googoysay marka waxay dhahan war qofkani kol hadduu naafo yahay dee iyo inaan waxba la cuninoo wixiisa gaara looga dhigo mafhuumkaa iyo dareenkaana ilaahay waa saxay oo sida fiican buu tilmaamay dareen kale ayaa wuxuu odhanayay in aanay ku fiicnayn raashinku in la wada cuno mooye in la kala cuno oo iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhiirigeliya sida fiicanna ay tahay in dadka intii iska agdhow ama meesha wax ku wada cunaysaa ay wada cunaan iyadoo taasi ay fuucnayd bay waajib u qaateen dabeedna kala cunkiibaa ay aada u karaahaysteen ficlanna dhaqan waxay ahayd carabtuba ay lahaayeenoo iska wanaagsan oo diintii nebi ibraahim waxyaabihii ay ka dhaxleen ka mid ahaa sida xaatimu daai ninkii la odhan jira deeqla caanka ku ahaa ayaa islaantiisii la hadlayay waxa uu lahaa idaa maa sanacti zaada إذا ما صنعت زاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي لا يهطل مال راشن سميسه واحد هذه ساعدي إلى عن الهيد أنا أقول كليجي ما عنيه آه تبدنا تاسنا إلى يدنا بنانت هو ناكسنات إن وحلا وضع عنا لكن ودينا بقى عليه الصلاة والسلام مروا ننصع الله لها وحنا وعنا من درجنا عشان السوق بي راح لقى هذا أقول إنها كانت تكتكسنتين oo mid waliba foogii yaraa iyo milqacadii iyo intii yarayla gaarka loo guranayo uun halkaa ula sii jeesanayo waxaa laga yaabaa inaad kala cuntaana isku rida marka taasi waa gubaabayey nebigu calayhi salaatu wasalaam waajibse maaha waa sida fiican marka taana waa la fasaxay iyadana in la kala cuni karo oo dadku iyagoo kala goongooniya inay cuni karaan ayaa ilahay marka sababu nusuulka ayaa had iyo jeer wax badan ka qayb qaata naska in la fahmo oo sababtood ogaataa wax badan bay kuu dhaadhicinaysaa waxa sidaa loo yimi alla wuxuu ihi laysa cala alacmaa xarajun indhalaawe dushiisa dembi ma ahaanin walaa cala alacraji xaraj laangadhana dushiisa dembi ma ahaanin walaa cala almariidi xaraj kii xanuunsanaya bukayna dushiisa dembi ma saara walaa calaa anfusikum nafihiina dushoodana dembi ma saara oo dembi iyo gafidin ma haysto an ta'kuluu inaa ka cuntaan inaad wax ka cuntaan min buyuutikum guryihiina hoostii dadka qaarkood ay dareen uu soo galay gurigiina waxbaa ka cuni kartaan adigu waad iska leeday aw buyuuti aabaa'ikum ama aabbayaashiin guryahooda aw buyuuti ummahaatikum ama hooyooyinkiin guryahooda aw buyuuti ikhwaanikum ama dadka walaalaha tihiin ee guryahooda aw buyuuti akhawaatikum ama guriga seedigaayo walaashaa ay leedahay aw buyuuti acmaamikum ama adeeradiin guryahooda aw buyuuti cammaatikum edooyinkiin guryahooda aw buyuuti akhwaalikum abtiyaashiin guryahooda aw buyuuti khaalaatikum ay leedahay aw buyuuti acmaamikum ama adeeradiin guryahooda aw buyuuti cammaatikum edooyinkiin guryahooda aw buyuuti akhwaalikum abtiyaashiin guryahooda aw buyuuti khaalaatikum ama habaryarihiin guryahooda aw maa malaktum mafaatixa ama guryaha aa furayaashooda ahaysaane fasaxa la idiin siiya inaad ka faa'iidaysataan wixii khayra yaalla aw sadiiqikum ama saaxiibadin guryahooda abuu xaniifa waan filayaa ninbaa islaantiisiibaa uga warantay intii aada maqnayd hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel baa ilaa afar bay tiris saaxiibadaayabaa maanta i soo maray su-aashii horreysuu weydiiyey waxa ay ahayd wax ma ka cuneen guriga markaa haa waan sooriyeybay tii oo waxbaan siiyey haddaa kol haddaanay sidaa yeeleen saaxiibaday may noqdeen buui saaxiib gurigaaga wax ka cuni waayo saaxiib maaha sidaa darteed baa qaacida ay fuqahadu kala baxaan la yidhaahdo akhdu maa yuclamu rida almaaliki fahuwa yajuus wixii aad garanayso ka iska lihi inuu kuu fasixi lahaa waa la cuni karaa ama waa laga faaidaysan karaa waxa aad garanayso cidda lihi maalan haddaad hebel halkaa wixiisaa qaata ama waxaa ka cunto ninku canaanamayama karaahiyaysanayana maaha kuu diidi lahaana maaha ee inuu ku faraxsan yuu raalli ka yahay ayaad ogti waxaa loo daliishanayaa aw sadiiqikum saaxiibkaa waa isku hallayntii weeye isku hallayn baad hoos uga nuugtay marka taasi iyada ilaahay waa fasaxay laysa calaykum junaaxun dembi dushiina ma ahaanin an ta'kuluu jamiican inaad wax wada cuntaan wax wada waa wax wada wax waa wada cunaysaana waa sida fiican aw ashtaatan ama idinkoo kala tagsan ashtaadkana waa lagu cuni karaa waa iska jaa-is waa si laga wanaagsan faidaa dakhaltum buyuutan marka aad guryo gashaan fasallimuu calaa anfusikum nafihiina salaama ilan calaa anfusikum waa la iswada raaciyey ka kusii jira iyo adigu isku naf quraad tihiin oo dadka muslimiinta haddee jir keliyu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaantaad walaalkaaga halkan sii joogay salaamtay waa salaamaad naftaada salaamtay waxaa laga faa'iidayaa bay leeyihin aimadu oo kale fasallimuu calaa anfusikum idinku isa salaama assalaamu calaykum wacalaykum assalaam fasallimuu calaa anfusikum daahirkii wey waxa aysa salaamtaan taxiyatan salaamin cindi illaahi rabbi agtiisa ka ahaato ilaahay u jideeyey mubaarakatan dayiba barakaysan oo wanaagsan mid barakaysan oo carfisan oo qiimo badan oo ilaahay uu idin jideeyey wuxuu ilaahay jideeyunbaa fiican dadka muslimiinta bariidadooda iyo waxay odhanayaan ayaa ilaahay u jideeyey kadalika sidaasaa yubayinu allahu lakum ulaayaat aayadaha saasuu ilahay idinku cadcadaynaya lacallakum tacqiluun si aa u garataan inaad garataan baa laydinka sugayaa oo ku dhaqantaan mar walba aayadda intaasi way soo noqonaysa kadalika yubayinu allahu lakum aayaati kadalika yubayinu allahu lakum alaayaat waa dadku in wax loo bayaamiyaabay u baahan yihin umuurtan ijtimaaciga ama bulshada dhex maraysa tawatur iyo turaan turaa ka timaada haddii aan sida ugu suuban ama ugu fiican aan laga marin waxaad iyo jeer iska yeelataa xadaafiir iyo xumaan ka iman karta iyo xurgufooyin yaryaroo hoose dhaqan kala haddana ilaahay uu ka hadlo bulshada dhexdooda ah arrin siyaasiya noqon kara mid ijtimaaciya noqon kara inama almu'minuuna baa ilahay uri dadka alla rumeeyey aladiina kuwii weeye aamanuu billaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisii bay rumeeyeen waidaaka macnaha almu'minuuna waa layihi aladiina aamanuu billaahi wa rasuulih ilahay rasuulkiisa iimaan dhaba rumeeyeen oo kii lasoo ammaanaya waidaa kaanuu macahu marka ay nebiga weheliyaan calaa amrin jaamicin arrin guud dan guud marka la hayo arrinka jaamica ahayn waa arrin aan qudh khusaynin laakiin ummadoo dhan khuseeya dan guud kolka la hayana lam yadhabuu iskama tagaan xataa yasta'dinuu jeeray nabiga fasax weydiisaan calayhi salaatu wasalaam ogobay ummaddu fawdo ma aha wax iska socda oo faraaro badan oo iswada baal guranayana ma aha laakiin bilow ilaa dhammaad waa dadooda milatariya oo wada kala tala qaadanaya oo isla jaan qaadaya mar qura oo isku xidhiidhsan salaadoodaa isku xidhiidhsan xajkoodaa isku xidhiidhsan madaxtinimadoodaa isku xidhiidhsan kala tala qaadashadooda laba hadday xataa safrayaan iyo haddaa afar shaqo meel kaga qabanaysaan mar walba amiir iyo ku-xigeen iyo xokayntii baa jiraysa arrimuhu saasay u tartiibsan yihin marka haddii majlis la fadhiyo dabcan waa inuu jeerman leeyahay waa in wax laga wada hadlayaa danguud marka in daduun iska dareeraan ma aha oo la midhiiqiyo boqolkii qofe meesha fadhiyay tobanuun ay kusoo hadhaan fasax baa lagama maarmaana xataa yasta'dinu arrinkaasi laga tashanaya jihaad buu noqon karaa xataa cilmi la kala qaadanayaa buu noqon karaa sulux buu noqon karaa dee sidii intii uu ogolaa nasku laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas umuurtii la ogolaa in laga wada hadlo wa amruhum shuuraa baynahum danaha guud kolka la hayo fasxu waa muhiim sidaa daraaddeed baa majliska nabiga calayhi salaatu wasalaam sida aayadda u dambaysa aada ku arki doonto aayadda saddexiyo lixdanaad munaafiqiintuna wuunay siiban jireen mu'miniintuna fartay taagi jireen markaasaa la fasaxaya xataa yastaadiinuhu ilaahay nabiga fasax weydiistaan ma tagaan إن الذين يستأذنونك كوا فسحك ويدسنا يا شيء مراد إلا إنه قبصدان أولئك كوا الذين يؤمنون بالله ورسوله وكوا إلهي رسولك سر ميس أرنا عام كا لفظة يتصدما قفك ماها مد إسقون السنة مرافق إلى أمر كور رمي باوحة وقد أهمت منفسهم تودون بيودر أيون باودر دناها أمد ما خصيصو إياها لكن ضدك الله رمي nabigu calayhi salaatu wasalaam saalixiinta ee muuminiinta amarku ka warramayay waxa uri man lam yahtama biamri lmuslimiina falaysa minhum danaha guuda ummadda qofkaan ka fikirin wacyi sarreeye yeelanin arrinkiisu caalami noqonin een humuumta muslimiinta ku weynayn iyaga ka mid maha nabigu leh calayhi salaatu wasalaam faida sta'danuuka libacdi shaanihim arrimahooda qaar ka mida kolkay fasax ku weydiistaan fa'dan u fasax liman shi'ta minhum kaa doonta iyaga ka mida weliba khiyaarka alaale واستغفر لهم الله إلهي ندب الداف ويدي إن الله غفور رحيم أدبياتك يا أخلاق ونأكسنا النبي قال قول المولانا يا عليه الصلاة والسلام رسول الله محمد أي إلهي الكن وكوح الصواح لا تجعلوها يالين ضديهم دعاء الرسول بينكم مرك النبي محمد يا ريسان دحرينا كدعاء بعضكم بعضا بركين سيدو كوا كلاوير هبلو تاسي مجرد يا نبي الله يا رسول الله ويا ريضا صلى استعماله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذا مرك ليلها وحل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هذه يا المدي لديدي يا إنا لم نقطة تدرك كلا شرعي سنة شروع رأي النظامية كلا لم نقطة ما هذا كلا ليليان كر لوجا قاد هذا الكيوك يا المدي كتدرك كلا لم نقطة يان لجله الريني marka diintiisa in laga horeeyo oo aan laga dambaynin taas iyaduna kaba daranba qad yaclamu allahu rabbi wuxuu ogaanayaa la socda aladiina kuwa yatasallaluuna siibsiibanaya minkum idinka mida liwaadan xaalayin kuwa gidaaraynaya gidaarada isu tiirkan uu isu dhiibaya kaa kale isu dhiibaya dabeetana waaba libdhayba hal yaraakum min axadin bay leeyihin cidimiyayna aragtaa maya dabeetana waaba la siibtayba aladiina yatasallaluuna way siibsiibanayaan minkum iyagoo idinka midoo de waa munaafiqiintii liwaadan liwaadan waa xaala wey macnaha iyaga oo wax isku toosinaya inuu libdhaabuu rabaa qarsoomana falyaxdar ha ka digtoonaadeen aladiina kuwa yukhaalifuuna can amrihi nebi maxamed arrinkiisa khilaafaya iyo diintiisa an tusiibahum fitna inay balaaya ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab kulul inuu ku dhaco ha ka feejignaadeen kuwaas amarka nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo la khilaafay diintiisoo la khilaafo sunnadiisoo bidca iyo khuraafaad laga doorto iyo dhaqan cid kale waxay keenaysaa fitno iyo cadaab ayay keenaysaa fitno ka weynina ma jirto iyadoo cadowguna jilbaha uu ku dhigo dadka muslimiintaee midoobi lahaa ee garbaha isqabsan lahana ay safgaran waayaan oo qoloba dhan ay u jeesato oo qoloba meel shaydaan uga heesay ay maslaxad bidho aw tusiibahum aw yusiibahum cadaabun aliim alaa hooyaay buu ilahay yidhi inna lilaahi maa fi samaawaati waalard ilaahay waxa u sugnaaday cir iyo dhul waxa ku sugan samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan qad yaclamu wuxuu ogaanayaa maa antum calayhi waxa dushiisa ku sugantihiin wax la waxa haysaan ilaahay miyaa u hoggaansanteen mise waa khilaafteen maa antum calayhi waxa ku dul sugantihiin wuu ogyahy inaad diin haysaan iyo inaad diin la-aan tihiin wa yowma yurjacuuna ilayhi maalinka ilaahay laydin celinayo laydin horgeynayo fayunabiukum bimaa cami fayunabiuhum wuxuu u warrami doonaa maalinkaa bimaa camiluu wixii ay shaqo qabteen buu u warrami wallahu bikulli shayin caliim ilaahay baana wax walba ogsoon oo waxba ka qarsoomay aayaddu dee waa arrin weyn bay ka hadlaysaa macnuhu waxa weeye ilaaha awooddaa badan sharcigaa uu idiin dejiyey qaata alaa lahu alkhalqu waalamru saasay isugu xidhan yihin oo abuurkana isagaa leh taladana isagaa leh caalamkan iyo dadkan iyo ciddii abuurato isaga ah ayaa arrinkooda iyo sharcigooda iyo maamulkoodaba leh lama kala reebi karayo والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان يدنا وسورة دي شنية اللباتنات وطبيعة الطباتنا أيضاً يدوى قرآن كا مكا كسوتي مكيقا وحي آدو قوة رمي سورة دو أودها إلهي آدياتك وعجائبك بضن يكو ودي لي وإنكار كل عضي وإيمان الآن دورتي وكفارت أهيو أركتيو هذا كلا دودوانا لا يابك بضنا آد بيقوة رمي دونتا سورة دو bal qiyaamaha iyo waxa dadkaasi ay la kulmayaan wa yawma yacaddu adh-dhalimu cala yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila waxay suuraddu ka warramaysaa oo ay tilmaami doontaa awsaafta ama tilmaamaha ay leeyihiin awliyada ilaahay qaybteeda dambe waa cibaadu raxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna iyaga oo aan ciidina inaga inagaga habboona inaynu ku dhaqano sifaadkaasoo aynu yeelano waana waxa laynoogu dhiirigelinaya bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka waxaa baraka batay oo xumaan ka hufan aladii ilaahay nazala alfurqaana kitaabkan kusoo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisoo nebi maxameda liyakuuna si uu nebigu ugu noqdo lilcaalamiina nadiira caalamiintao dhan mifdiga ama liyakuuna si uu noqdo qur-aankani iyo furqaankaasi lilcaalamiina nadiiran caalamiintao dhan tabaaraka waa eray ilaahay un loo isticmaalo oo ilaahay baa baraka o dhami ku dhammaatay barakadiisaa cidda doonaysa ee weydiisata ayuubaa helaysa midda baalmartaana way ka qadi alfurqaan waa kitaabkan qur-aanka diintan ilaahay una siiyey xaq iyo baatilku kala saara wuxuu kala saarayaa dadku waxay ku halaagsamaan iyo waxay ku horumaraan maxaa lagu guuldaraystaa maxaase lagu horumaraa wixii xuniya wixii san qur-aanku wuxuu kala saaro kala cadeeyey aad bay u muuqdaan waxna waa la deerifeeyo dadka waa laga reebay waxna waa la amro waa lagu gubaabiyo waajib baa lagaga dhigay diinta gebigeedubana waa dar-u lmafaasid wa jalbu lmasaalix wixii mafsado ah dadka in loo cadeeyo ee dhib ku ah dhan walba oo laga reebo wax alla wixii maslaxaana ay usoo jiido adduuniya aakhiradoodaba alfurqaan calaa cabdihi addoonkiisa in badan ba ereygaasi uu soo noqnoqdaayo markastoo ilaahay uu nabiga umana sheeganaya calayhi salaatu wasalaam goobaha qaaliga ah uu ku xusaya waxiiguu soo dejiyey iyo israa micraajkii iyo intoo dhanba calaa cabdihi waa cubuudiyada iyo addoonnimadao qofku uu xaqiijiya oo halka u sarraysu gaadho una doon liyakuuna lilcaalamiina nadiiran risaalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay caalami tahay oo aanay carabna ku koobnayn mandiqad gaara ku koobnayn wakhti gaara koobnayn ayaa nasku uu tilmaamaya waxyaabuu nebigu kaga duwanaawaya calayhi salaatu wasalaam ambiyada alladii ilaahay weeye lahu u sugnaaday mulku samaawaati waalardi lahaanshaha cirka iyo dhulka samooyinka oo markaa jamaca iyo dhulka walam yattakhid waladan ubad ma yeelan inan iyo inan kasta ha ahaado walam yakun lahu uma sugnaanin shariikun fi lmulk lahaanshaha wax la leh meel kastaba dheh ciriyo dhul dad iyo duunyo bad iyo beri aakhiriyo adduun wax lalihi ma jiro fi lmulki wa khalaqa kulla shayin wax walba wuu abuuray faqadarahu markaasuu habeeyey taqdiiran habayn waa qorsheeyey qorshayn wuu jaangooyey jaangoyn wax isweydaaranayaa ma jiro iyo wax malluuqanoo googoyn iyo tijaabin iyo dib u celin u baahan iyo bedeli watakhaduu waxay samaysteen haddaba kuwii gaalada ahaa een awoodaha ilaahay arkayna aan u jeedin min duunihi inta alla ka sokaysay aalihatan ilaahyaal bay samaysteen laa yakhluquuna shay-an aan waxba abuurayn wahum yukhlaquuna iyagaaba la abuuraa ilaahay baa abuuray kuwa caabudaya laftooduna gacmahooday ku wadwadeen walaa yamlikuuna lianfusihim nafahooda uma hayaan kuwa ay caabudayaan daran walaa nafcan dhib iyo dheeftoona walaa yamlikuuna ma hayaan ma hananayaan mawtan walaa xayaatan walaa nushuura geeri iyo nolol iyo soo bixid toona soo saarid nushuur soo saarid intaa midna ma hayaan ilaaha waxaa lagu sheegay astaamihii ilaahba mala weyn wixii ilaahay uu xaq u lahaa ee addoommaha ula dheeraa kamaba muuqdaba dacufa aaalibu waalmadluub wey wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay idhaahdeen waa taariikh hadhay waxyigu uu qoray ilaa qiyaamaha la akhriyayo ummadaha nabiga la joogay calayhi salaatu wasalaam qaarkood oo ereyadaasi ay kasoo fulayaan nasiib darro ku dhacday weeye in haadaa bay idhaahdeen kanuu nebigu akhriyaya muu ahaa nin ilaa ifkun waa been abuurad iftaraahu isagaa soo abuuray isku soo hagaajiye oo acaanahu calayhi waxa ka xoojiyey oo ka kaaliyey qowmun aakharuuna dar kale dar kalaa la garab qabtay bay idhahdeen isagaa intuu isku soo hagaajiyo soo alifay ayuu la kaashaday ummado kalena ama yahuudda ama nasaarada ama kuwa afka aada u yaqaana faqad jaa-u buu ilahay yihi xaqiiqanimo ee waxay la yimaadeen dulman gardaro wasuuraa iyo dembi weyn bay la yimaadeen kuwa kalaamkii ilaahay waxaa ka sheegay wa qaaluu waxay yidhaahdeen mar kale asaatiiru alawaliin waa ummadihii hore wararkii iyo sheekooyinkoodii baaliga ahaa iktatabahaa wuu soo qorqortay fa hiya tumlaa calayhi waana lagu dul akhriyayaa lagu yeedhinayaa bukratan waa asiila gelinka hore iyo gelinka dambeba labadaba waa lagu yeedhinaya taasay idhaen gaalada markaa dabeetana wuu qaybay waxay jihaynayaanay doonayaan dadka inay ka qanciyaan rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo waxyiga markuu akhriyayo aan ku merganayn oo aan kala ilaaweyn oo aanu isku taagaynin marka waxay leen waa la qaybsiiyey tumla calayhi waa lagu dul akhriyaya bukratan wa asiila loo yeedhinaya qul waxaad tidhaahdaa dar laga aamuso kuwaasi maaha anzalahu waxa soo dejiyey aladii ilaahay yaclamu sira waxa ku qarsoon ogaa fi samaawaati waalard samooyinka kore iyo dhulka waxa ku qarsoon wax muuqda daayo idiin muuqda waxa ku qarsoon ilaha ogaayan waxba ka libdhayn inahu kaana gafuura raxiima isagaa dembiga dhaaf oo naxariista kuwa noocaasa hadalkaale xataa hadday imika toobad keenaan kafuur buu yahay raxiim buu yahay wa qaaluu waxay idhaahdeen markay qur-aankii weerareen rasuulkiina weerar bay ku egeeyeenoo waxay idhaahdeen maa lihaada arasuuli oo muxuu ahaa rasuulkani macnaha isagaa sheegtay bay leeyihin risaaladda ya'kulu dacaama raashinkuu cunaya wa yamshii fi laswaaq suuqyadana waa daansha daanshoonaya waaba iska lugaynaya lowlaa unzila ilayhi oo miyaa lagu soo dejiya malaku malagu markhaati furaamuu meesha maraayo fayakuuna macahu nadiira dabeetana uu noqda mid u diga aw yulqaa ilayhi kanzun ama miyaa lagu soo rido maal badan baanan maal loo fura bay idhaah aw takuuna lahu jannatun ama beera muu yeesho ya'kulu minha oo wax ka cuno ila waa kanoo uu iska faramaran yahay wa qaala aldaalimuuna dulmifalayaashu waxay idhaaheen in tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajulan masxuura nin falan wuu falan yahay bay idhahdeen saasay nabiga ku yidhahaan calayhi salaatu wasalaam waana dadka iska liita had iyo jeer waxaa kasoo furaya waxaa iska lecb saqiirka ahun ee lala yaabee aada odhanayso markaad hagaagsanteed fidrada ku sugan tahay waa ragga waaweyn iyo dadka meesha ku noolaa maxaa waxaan ka yeersiiyey oo maxaad kuwaa ka eegi kuwaynu maanta joogno waxaa kasoo yeeraya soo adiga maqlaya kuwa aynu maqlayno ee ilbaxnimada iyo horumarka sheeganaya waxaa kasii daran kuwo kaleo islaam sheeganayo haddana afkaartooda aaminay oo cabbay oo iyaguna microphone usii ah oo intay yidhaahdaan sii odhanaya aragtida noocan ahee lagu qiimeeyo kanzi iyo janno iyo maal iyo wax lagu qiimeeyo iyo qofku inuu dadka wax dheerdheeraado maadaamuu risaaladiiyo wanaag sheeganayo waa aragti iska soo jirtay oo ilahay uhi atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun oo duqyaankaa keenaya waxan qoladii reer banu israa'iil baa markii loo soo saaray ninkii daaluut la odhan jiray ayaa waxay idhaahdeen annaa yakuunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki min waxay raaciyeen walam yu'ta sacatan min almaal oo isagoo kan faraha maran bay idhaha looma buurbuurinba milyaneerba maaha bay idhaha xaguu dabaqada ku gaaraya halkan uu madaxda ku noqonayo sidoo kale fircoon laftiisuna halkaasunbuu uga miisay isagoo ku qanacsan oo ogsoon dadka wixii uu ka dhaadhiciyey ee markaa ay la garanayeeneet wa haadihi alanhaaru tajrii min taxti afalaa tubsiruun bula halkan dee wax waliba alaysa lii mulku misr madaxtinimada masar baan leeyahay webiyaalba ee hoos quuqulayo ninkana miyaa aswira iyo la siiya buuhi wax dahab iyo dee wax ka muuqda marka cumuuman sida dee dadku marka ay leexdaan ay waxu qiimeeyaan ayaa ah runtii dee mid leexsan oo shaydaaniya undur buu ilaahay yidhi haddaba eeg nebi maxamedow kayfa darabuu laka alamhaala siday tusaalayaasha kuugu sameeyeen fadalluu way anbadeenoo falaa yastatiicuuna sabiila jiday ku hanuunaan ma hayaan ma hayaan jiday ku hanuunaan tabaaraka waxaa barako batoo xumaan ka hufan aladii ilaahay in shaaa hadduu doono jacala laka kuu yeelaya khayran min dalik waxaa wax ka khayr badan buu ku siinaya hadduu doono waanu doonayba jannaatin buu ilaahay ku siinayaa tajrii min taxtiha alanhaar webiyaashii qaaliga hoosteeda ay sidaa u qulqulayaan wayajcal laka qusuura fooqina ilahay wuu kuu yeelaya jannada ayuu ku casuuman yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam cidda xariga ka jaraysa ee bacda ka goynaysa albaabka jannada ayuu isagu u horeeyaa sala allahu calayhi wasalam iyagoo ciddii isaga jeclayda sunnihiisa si axbaabtiisana ay daba taagan yihin bal kadabuu bisaacati buu ilahay yihi qiyaamadii bay beeniyeen waactadnaa waxaanu anaguna u diyaarinay buu ilahay yihi liman kadaba bisaacati cidda qiyaamada beenisa saciira holoc kaga yeedhiya oo guba ayaa ilahay u diyaariya idaa ra'atum markay naartaasi ka aragto ehelkeeda iyo kuwa soo gelaya min makaanin baciid meel durugsan sheeda markay ka aragto samicuu lahaa waxay u maqlayaan tagayudan wa zafiira iska cadhaysiin iyo foori tagayudku cirkaasay maraysaa cadho markaasay soo buuxsamaysa waa soo karaysa xadiidkii saxiixa baa tilmaamayay intay soo kartaabay soo daynaysaa dhuun weyn oo sida jeegaanta u soo baxda oo toddobaatan kun oo malag ay dib u hayaan toddobaatan kun oo xarig bay leedahay xarig walba toddobaatan kun oo malag ayaa dib u haya marka tagayudan waa zafiira zafiirkaasina dee waxa weeye foorida ka baxaysa wax kastoo qarxa dee waa adiga arkay oo marka uu firdho xuufta ka baxaysa ayaa foori kala noocnoca buu bixinaya mar kalena nasku waxa uu tilmaamaya tarmi bishararin kalqasr kaannahu jimaalaatun sufr aw jimaalatun sufr bahal dabkaasi marka uu qarxay ee zafiirkan uu sii daynayo dhimbiilaha ka duulaya waa kalqasr fooqyo kale weyn dabbaa taqaanay had iyo jeer dhimbiishiisa aad saa isaga yara masaxda ama aad shaarka unsaa uga duulise eh tan waxaa ka duulaya dhimbiir fooqleed nacuudu billahi min dalik waidaa ulquu buu ilahay yidhi marka lagu tuuro minhaa xaggeeda makaanan dayiiqan meel cidhiidhiya oo nag ah marka lagu jufo muqaraniina iyagoo isku xidhxidhan dacow waxay u yeedhanayaan hunaalika halkaa hubuuraa halaag iyagoo odhanaya waa hubuuraa halaaga iyagiiya usoo xadir ilaahay baa wuxuu ihi laa tadcu lyawma maanta ha u yeedhanina hubuuran waaxidan halaag qura ha u yeedhanina wadcuu hubuuran kaiira halaag badan u yeedha maanta ha isku yaraynina halaag wuu dhammaaday waxalla wixii halaag la odhan jiray halkan ku soo uruuray u baaqa baa ilaahay u leeyahy yaa xasratan cala alcibaad wey qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedo ummaddan adoo dareen gelinaya qalbigooda si ay cabsi ugu abuuranto adaalika khayrun dheh makaasaa roon oo wanaagsan oo san am jannatu lkhuld mise jannada lagu waarayo allatii wucida almuttaquun taasoo loo yabo ahay dadka ilaahay ka cabsaday awliyadiisa ah cibaad raxmaan ayaa loo yabo ah kaanat lahum waxay noqotay jannadaasi jazaan wa masiira abaalmarin iyo meel ay u laabtaan mu'miniintaasi mutaqiinta ah ayay u noqotay waana abaalmarin waana masiir camalkoodii baa ilaahay uu kaga abaalmariyey halkay u laabmayaan in la sheegin meel loo sii dhaafayana wayada lahum waxay ku leeyihin fiiha jannada dhexdeeda maa yashaa-uuna waxay doonaan khaalidiina iyagoo ku waaraya bal labadaasoo isqabtay aduu ka war maa yashaa-uuna khaalidiin wax alla waxaad doonto qalbigaaga ku soo dhaca ee raqbad iyo rabitaan aada u yeelato ayaad helaysaa mana tegayaba mana dhammaanayaba way raseysmaysaa nicmadaasi way isdulbaxaysaa insaanku waa meesha keliya la sheegay inuu haa ka horanayo waan dhergeeye iga joojiye markuu ilaahay yidhaahda maxaad doonaysaan ilaahay wax walba waadna siisaba ayaa ay jawaabtooda ay noqonaysa laakiin halkan lama sheegin mid ili iga joojiyayo waan dhergay soo wada mooyaane nooc kastaba ha ahaato kaana waxa uu ahaaday arrinkaa laydiin sheegay calaa rabbika ilaahaaga dushiisa wacdan mas-uula waa ballan ilaahay ay weydiinayaan awliyadiisu oy leeyihiin rabbanaa aatinaa maa wacadtanaa calaa rusulik ilaahay ow nasiibay leeyihin wixii aada noo ballan qaadday rususha ay noo sheegay wa yowma yaxshuruhum maalinka ilaahay uu soo ururinayo wamaa yacbuduuna min duuni illaah iyo waxay caabudayaan inta alla ka sokaysa fayaquulu uu odhan doono ilaahay baa odhan doona macnaha wadkur bay ka dhigantay waxaad xustaa maalinka intuu ilaahay uu soo ururiyay iyagiiyo waxay caabudeen ayuu leeyahay a antum adlaltum ma idinkaa lumiyey cibaadii addoommahayga haa ulaa'i kuwana kuwii aan bada ee imaan la-aanta ku sugnaa ku yimi ee ku dhintay waa kuwane ma idinkaa lumiyey wixii la caabudayo am hum dallu sabiil mise iyagaa wadada ka anbaday su-aashana ka dhacday qaaluu waxay idhaahdeen kuwa odhanaya oo kuwii la caabudaya subxaanak tansiihan lak ilaahay wadaa xumaan ka wafan maa kaana yanbagii lanaa annaga nooma habboona an nattakhida min duunik inta kaa sokaysa inaanu yeelanno min wliyaa kuwaanu garabsanno na caabuda oo aanu idhaahno ilaahyaal baanu idiin nahay na caabuda kuwaa samaysan mayna min duuni walaakin matactahum waad u raaxaysay wa aabaahum iyo kuwii dhalayba xataa nasuu dikra ilaa ay ilaaween maxay tawxiidkii ama ay ilaaween qur-aankii adiga iyo iyaga isku kiin xidhaya xablullaahi almatiin asiraatu almustaqiim ayay ilaaween wa kaanuu waxay noqdeen qowman buuraa qowman halkaa qoliyo halaagsamay oo adhaxda ka jaray bay noqdeenoo iishay qowman buuraa saasay ku jawaabeen ciise bnu maryam baa ku jawaabay siaynu kusoo maraynay suuratu almaa-ida aakhirkeeda malaa'igtii baa ku jawaabay saalixiintii la caabudaya baa ku jawaabay jaamidaadkii iyo wixii qalashanaa ee aan waxanba ka warhayn baa ku jawaabay ilaahay ow nicmadii iyo barwaaqadii aad siisayba dhinaca kale uga kaceen walaakin matactahum wa aabaahum xataa nasuu dikr macnaheedu waxa weeye waxay caabudeen asbaxuu cabiida addunya wa cabiida adaraahim ilahay halkay ka caabudi lahaayeen ee addoommo u noqon lahaayeen waxa ay nicmada iyo raaxadaad siisay bay caabudeen markaasay diintaadina ilaaween oo deemikaba waa ku ilaala waanu ka xorownay ilaah iyo diinba waanu ka xorownay kaniisadaanu iska dhignay bay idhahdaan gaaladu markay ka warramayaan laakiin annagu waxaanu ka horumaraynaa xagga dhismaha adduunyada iyo xorriyadda faqad kadabuu buu ilahay yidhi faqad kadabuukum buu ilahay waxaa lala hadlayaa kuwii caabudayaashaha daalibkii baa lala hadlaya faqad kadabuukum way idinku beeniyeen bimaa taquuluuna wixii aa sheeganayseen wixii aa sheeganayseen soo kuwan idinku beeniyey famaa tastaiicuuna kari maysaan sarfan walaa nasran sarfan kari maysaan inaa wixii idinku soo jahaysta iska duudaan oo gaashaanka u qabataan walaa nasran iska dhicinna ma karaysaan oo wixii idinku habsaday inaa iska hinjisaan ama ciddii wax idin yeeshay inaa ka aarsataan oo wax ka soo dhacsataan ma jirto balaayo idinku soo socotana iska duwi kari maysaan mid idna haysatana iskama dulqaadi kartaan waman yadlim minhum waman yadlim minkum ka dulmi sameeye idin ka mida nudiqu cadaaban kariira cadaab weyn ayaanu dhabasiin baa ilahay wuli wamaa arsalnaa maanaan dirin qabla ka hortaa nebi maxamed oo min almursaliina ilaa haddaanu dirnay inahum iyagu la yaakuluuna acaama raashinkumay cunayeen wayamshuuna fi laswaaq suuqyadana way marayeen saasay tahay ilahay baa xikmadiisu ay saa keentay tabaaraka wa tacaala waxaa rasuulka loo soo diray diintan maqalka ah ee la dhagaysanayo ee la xafidayo ee lagu camal falayo inuu noqdo muuqaalkeedii oo maqal iyo muuqaal dadku ay u helaan diintii ilaahay si ay xaqii u fahmaan ay u kasaan dabeetana muuqaalkiisii ay arkaan markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa ummadda u tilmaamaya siduu ilaahay u caabudayo inay isaga kaga daydaan akhlaaqda ummadda kula dhaqmaya inay isaga kaga daydaan akhlaaqdu shisheeyaha kula dhaqmaya inay isaga kaga daydaan xataa zawaaj oo uu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam guurku waa sunnahaygii waa sunnihii ambiyada eh halayga dayda ka nacaa sunnahaygii ma hayo wajacalnaa buu ilahay waxaanu yeelnay bacdakum barkiin libacdin barka kale fitnatan balaayaanu uga dhignay waa la isku kiinsaliday atasbiruuna ma sabraysaan waa istifhaam bimacna alamr atasbiruuna maydi sabri macnaheed waxa weeye isbiruu mararka qaar buu noqdaa istifhaamku bimacna alamr barkiin oo gaalada ah wajacalnaa bacdakum libacdin fitna qaarkiin kuwa kale fitnay ku yihin idinku fitnaa ku tihiin iyaga oo u yeeridiina iyo u baaqidiina iyo sixidiina way ku imtixaanayen inay aqbalaan iyan kale idinkuna kuwan daba socodkooda iyo u dhabaradaygooda dhibkooda a u dhabaradaygaysaan idinkuna waa ku imtixaananta atasbiruun sabra baa ilaha wuli awliyadiisaa ilahay uu ku hagayaa inay diinta iyo dacwadda ku sabraan wa kaana rabbuka basiira ilaahaguna uu arkaya wax ka qarsoon ilaahay ma jiro kii ambaday iyo kii hagaagay intuba way u kala muuqanayaan abaalmarintiina u diyaar wallahu aclam